dowladda soomaaliya ayaa soo saartay qaabka iyo goobta lagu aasi doono ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdirasaaq xaaji xuseen oo shalay ku geeriyooday magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka guddi ay dowladda soomaaliya u magacowday aaska ra-iisul wasaarihii hore ayaa isla gartay in marxuumka lagu aaso magaalada muqdisho ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka diinta iyo waqaafta ridwaan xirsi maxamed ayaa waryaheena maxamed colaad xasan uga waramay qabanqaabada aaska marxuun cabdirasaaq walaalow awalan waxaan leeyahay inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane allah u naxariistee cabdirasaaq xaaji xuseen waxaan taasi u diraynaa marka hore dhammaan ummadda soomaaliyeed eheladii iyo qaraabadii iyo saaxiibadii wuxuu ahaa nin qaran buu ahaa runtii geeri naxdinle oo ayaa dadka la soo derisay marka arrintaa waa ka tacsinay waa tacsidaan u diraynaa markii warkaasi runtii aanu maqalay xusimaha madaxweynaha mudane maxamed professor jawaari waxa uu saaray guddi ayuu magacaabay anigoo aan guddoomiye u ahay oo runtii kasoo gale golaha sharci dejinta baarlamaanka iyo golaha wasiirada marka maanta shirkii ugu horreeyey ayaan runtii yeelanay guddigaasi way fadhiisatay waxaanaan runtii go-aan in marxuumka in loo sameeyo aas qaran oo magaalada muqdisho lagu aaso waxaan runtii soo saari doonaa maamuuska marxuumka loo aasi doono haddii ilaahay idmo iyo arrinkaas sida uu dhacayana waa si dhaqsaabaan runtii isla sheegi doono haddii alla idmo waktiga aaskaasi u dhacayo magaalada muqdisho la keenaya ma ku heshiiseen arrintaa dowladda soomaaliyeed baa gacanta ku haysa guddi ahaan anaga gacanta ku hayna waxaanu hadda coordination la sameynaynaa aanu xiriir la sameynay qaraabadii uu ka baxay marxuumku gaar ahaan cudda hadda la joogto oo maraykanka marxuumka meydkiisa uu yaallo marka waxaan isla xadidi doonaa annaga iyo iyagu waktiga ugu dhaqsaa badan ee marxuumka meydkiisa la keeni doono magaalada muqdisho waddan kasta marka qof muhiima oo mas-uula uu sidan oo kale ka baxo waxaa jira baroordiiq loo sameeyo guddigiinan shirayey arrintan ka shirayey ee geerida ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya ka hadlayey masla soo qaadeen in xus loo sameeyo oo ama loo baroordiiqo maalmo ka mid a maalmaha howlaha ee qaranka walaalow marxuumka waanu ku talagalnay baroodiiq in loo sameeyo tacsi la furo arrintaana madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa kusoo saari doonaa wareegto marka waktigeeda ayaan runtii soo shaacan doonaa haddii lahay kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka diinta iyo waqaafta ee dowladda soomaaliya ridwaan xirsi maxamed oo khadka taleefonka ee muqdisho ugu warramayay maxamed colaad xasan oo jooga washington